barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
duhur waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa maalin salaasa ah waana koob iyo labaatanka bisha noofembar sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona jamaal axmed cusmaan iyo weliba anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa madadaalooyin kala gedisan oo warbaahinta bulshadu ku kulmisay dhallinyaro kala jooga daafaha caalamka
hadda waa ujeedaa n waxaa weeye n inaan xilligaan ciyaarayo waxaa weeye n waxaan ku taaganahay sigis inaan ka dhaco waa markaa guulaysatid weeye waxaa ugu xun laakiin markii lagaa guulaysto uu dhawaaqan kuu soo baxo wadnaha ku casaanaya yuusufow
waxaa kaloo aad maqli doontaan shaqola'aanta dhallinyarada haysata iyo weliba sida ay uga faa'idaysan karaan fursadaha yaalla iyagoo aan dalka ka dhoofin kaalmihii heesaha ayaan ka marnayn barnaamijka inta uu socdo
amarale umad aayatiinliya waa codka fanaanka iid batallaale ee dabcan dhegaystayaal barnaamijkaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida sharci dejiyaasha dalka zimbaawe ayaa salaasadan maanta qorshaynaya hanaanka maamuska xayoobin loogu samayn karo madaxweyne robert mugabe kadib markii uu iska dhagamariyey muddo loo qabtay inuu isku casilo xubnaha xisbi xaakimka dalkaasi ee loo yaqaano zanu b f ayaa ka dareen celiyey rajada ay ku qabaan in hanaankani uu ku dhammaystirmo toddobaad gudihii maamuska xayuubinta ayay ku jiraan eedo ay ka mid tahay ku-tagrifal maamulka ah oo oridiisa taasoo ah in oridiisa grace mugabe uu xilka ay kala wareegto inuu qorsheeyey tallaabadaas oo uu mugabe qaaday kadib markii uu eriyey madaxweyne ku-xigeenkiisii islamarkaana ahaa nin militariga caan ku ah mugabe oo hadda ah sagaashan iyo saddex jir ayaan muujin wax rajo ah oo ah inuu ka tegaya xafiiska oo uu joogay ku dhowaad afartan sannadood isagoo qorsheeyey in uu salaasada maantana qabto shirkii golaha wasiirada
koonfur kuuriya iyo jabaan ayaa soo dhoweeyey tallaabada maraykanka uu qaaday oo uu mar kale ugu aqoonsanayo kuuriyada waqooyi inay tahay dal taageerta argagixisnimada si markaasi maamulka pyongyang loo saaro dhaqaale culays dhaqaaliyo mid siyaasadeed intuba wasiirka arrimaha dibadda koonfur kuuriya ayaa talaadadii sheegay in go-aankaasi uu qayb ka yahay dadaallo wadajir ah oo heer caalami ah oo la doonaya in kuuriyada waqooyi looga joojiyo farsamaynta hubka nukleerka tallaabadaasi ayaa waxaa si rasmiya talaadada maanta ugu dhawaaqi doona wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka waxaana kuuriyada waqooyi loogu aqoonsan doonaa inay ka mid tahay dalalka taageera argagixisnimada liiska dalalka kale ee keliya ku jira waxa ay kaliyihiin iiraan siiriya iyo suudaan
duhur waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ayaanu idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba waa idaacadda duhurnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington dhalinyaro kala duwanaada ayaa adeegsada teknolojiyadda casriga gaar ahaan telefoonada gacanta iyago oo u isticmaalaya dhinacyo kala duwan oo ay ka mid tahay inay ka helaan madadaalo waxaana muddooyinkii u dambeeyey soo kordhaya dhalinyarada ku madadaashay warbaahinta bulshada amaba waxaa loo yaqaana social media gaar ahaan ciyaaro kala duwan oo dhalinyaradaasi kulmiya iyaga oo kala jooga daafaha caalamka haddaba wariyaha v o a ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa la kulmay qaar ka mid a dhalinyarada ciyaarahan xiiseeya islamarkaana warbixinta nooga soo diyaariyey
dhallinyarada magaalada boosaaso ayaa aad u isticmaalaya ciyaarista luudo star oo ah laandu ay ku ciyaarayaan moobeelkooda goobaha laysugu yimaado waxaa inta badan camiraya dhallinyaro aad u fara badan kuwaasoo mid kasta oo ka mid a uu ku mashquulsan yahay taleefankiisa gacanta
waa ujeedaa n waxaa weeye n inaan xilligaan ciyaarayo waxaa weeye n waxaan ku taaganahay sigiis inaan ka dhaco waa markaa guulaysatid weeye waxaa ugu xun laakiin markii lagaa guulaysto uu dhawaaqan kuu soo baxo wadnaha ku casaanaya yuusufow
laandhuugan ayaa u kala baxa hal qof iyo hal qof oo labada qof ay wada ciyaari karaan iyo tiim ab oo ah laba kale oo ajnabi ah oo aad la ciyaari kartid adiga iyo weliba saaxiibka iyo foor balaayer oo ah keligaa iyo weliba saddex qof oo nasiibkaaga ah iyo weliba ciyaarista internet la'aanta ama khadla'aanta oo aad ciyaari kartid aad baa u mahadsantaa walaal magacayga waa cawil axmed ku nool magaalada boosaaso maasha allah waxaa weeye dee waa iska baashaalaya waa ujeedaa yuusufow runtii niyow waxyaabo badan baan laadhuudan ku arkay oo markii hore aanan lahanan jirin runtii awal hore waxaan isticmaali jiray facebook iyo whatsapp iyo aduu waxyaabahan social mediaha badanaa loo isticmaalo o dhan balse hadda artadan waxaa igu kalifay inaan laftirkaygu laadhuuda ka daba ciyaara dadkii ciyaari jiray dee dadkii baan ka waayay facebookii niyow makaa aragtid waxaa weye wuxuu ku leeyahay igu soo celi lacag baan shaqaysanayaa muddo hadda dhowr biloodaan ciyaaraya waxaa weeye dee hadda rado mobeelkaaga fadhigaaga gurigaaga fadhiya baad ciyaaraysaa waxaa weye xataa waxyaabo badan baad ka baran kartaa magacay waxaa weeye maxamed yaasiin cabdi oo ku magac dheer kabtashiino run ahaantii faa'iidada keliya aan ku leeyahana waxay tahay runtii markii aan ciyaaraya bahalkan marka lambaradoo kale markaan aan raba inaan la ciyaaro oo kale waa wareystaa asalaamu calaykum xaggee joogtaa xaggaasaan deganahay lambarkaan ka qortaa goortii lambarkii dhamaystay dhana hawsheedii aan wataa waajiibnimo oo runtii la dhuga ma adigoo laandhugu ciyaaraya fariin qoraaleed qori ka dhaca haa waa bahal cajiiba oo la yaaba weeye ninkan dhallinyarada ah goor dhoweed wuxuu lahaa lacag deyna halaysiiyo bal maxay ku aadan tahay lacagta deynta lagu siinayo marka deynta waxaan keenaya deynta waxaa keenayaa wakhtiyada qaarkood oo kaleba waxaa jira qofku marna waa badinaya mar looga badinayaa lacagna waa la dhiganayaa oo mataqaanaa adigu toban key oo kale waxaa dhiganaysaa oo kale milyan dadku way gaaraan dad milyan milyans gaara baa jira hadba qofku suu u ciyaaro suu u badiya bay ku xiran tahay marka marka aad badisid oo ama marka badanaa lagaa badiyo baan lacagtii marka ay kaa go-do aad rabtid inaad qof la ciyaartid oo kale bay noqonaysaa inaad dalbatid inaad deyn ama qof saaxiibkaaga lacag kaa badan haystay inaad ka dalbato oo dhahdo yacni lacag deynaysi saa saad dib ula ciyaartid dadka kale oo aad rabtid inaad ula ciyaartid qaar badan oo dhallinyarada ah ayaa lacag ka sameeya dheelista laandhuugaasi balse lacagtaasi ma ahan lacag jeebkooda ku dhacaysa haddiise ay ku dhici lahayd maxay samayn lahaayeen laakiin wakhtiga hadda la joogo intaan haysto waa laba boqol soddon iyo shan milyan dee laba boqol soddon iyo shan iyo milyan hadduu ninkii sameeye yidhaahdo waad la bixi kartaa dee caawa milyaneer baan ahaan lahaa
waayo lacagta hadda haysan lahaa laba boqol iyo siddeetan ama sagaashanka runtii wallaahi magaalada boosa qayb ka mid a ba gadan lahaaba gebigayo dhan belyimaada ba ahayba lacala niyaho waxaan ku sameyn lahaa niyaho hortay daaro waaweynaaday baan dhisan lahaa oo ilaa baawuur baan samaysan lahaa hanti badan baan ka maxsxabisbilaha maalinta waxaa weeye yuusufow lacagta haddii aan hortan aniga lacagta intaan shaqaystay afar boqol labaatan iyo shan baan shaqeeyey bismillaahi mawaalintaa yuusufow lacagta hadday ii biximi lahayd soo maahan waxaa weeye hortan adiga saaxiibkii ta waxbaan kaaga dhiibi lahaa hantida inta iga maqanba weeye waxaan raadinaya soo hanti maaha maanaaba wax kala raadinaya waa horaan ba iska fariisan lahaa laandhuugan waa ab aad kala soo degayso taleefankaaga gacanta waxaana la ciyaari kartaa markaasi haddii uu kuu soo qabto asxaabta facebooka aad saaxiibada ka tihiin dhallinyaro badan ayaa wakhtigooda ku lumiya run ahaantii horta baalku horta dhibka u weyn uu leeyahay oo dhallinyarta ku leeyahay waxa waaye wakhtiga uun buu kaa dilayaa yani wakhtigu badankood kaga lumo dad ku dhafraa jira dad macnaha aan camal kale qaban baa jira laakiin badanaa dee kolley anugu wakhtiga ii gooniya wakhtiyada aan ciyaaro waxaa ka mid a wakhtiyada aan firaaqada leeyahay oo kale runtii aniga maalmahan baranaya muddo badan waxaa weeye salaada subax xataa waa anuu ciyaaraya waa is arkay oo waxaa weeye waxaa dhici ka dhaba inuu salaadii ku dhaafiyo adigoo ujeeda waa lagaa badinaya wuu ku caraysanaya badanaa tiam abka baa ugu dhib badan oo waxaa weye markuu saaxiibka adigaa wada ciyaaraysaan waxaa weeye waa markaas wey oo saaxiibka isu hiilinaysaan haa midabat haa marka saasay taaniyo inkastoo ay iga badiyeen runtii wallaahi xataa salaada subax ano waa anu ciyaaraya allahu akbar baa laigu addimay laandhuugan ayaa ka duwan laandhuuggii ay wada ciyaari jireen dhallinyarada hase ahaatee saaxiibkaa oo jooga qaarad kale ayaad la ciyaaraysaa si inuu kugula joogo oo kale goobta aad fadhidid aad ka ciyaaraysid waxaa kale uu leeyahay qoraallo aad isku diraysaan si ay ciyaarta xiise u sii yeelato yuusuf maxamuud v o e boosaaso
duur wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o e dhallinyaro tiro badan ayaan helin shaqo kadib marka ay waxbarashada heerka jaamacadeed dhammaystaan taasi oo qaarkood ku keentay inay galaan safar halis badan oo ay dalalka dibadda ugu hayaamayaan hase yeeshee waxaa jira dhallinyaro badan oo iyagu aan dalka ka bixin islamarkaasina fursado shaqo ee yaalla ka faa'iidaysta axmed salaad waa wiil dhallinyaro ah oo ka shaqeeya magaalada gaalkacyo waxaana uu warramay wariyaha v o e cabdiwaaxid macalin isxaaq
waa arin taagan ee guud ahaan soomaaliya oo dhan ka taagan khaasatan markaan ka hadlayno gobolkan aan joognay ee mudug magaaladiisa madaxdiisa gaalkacyo waxaa jirta dhalinyaro fara badan ee waxbaratay ee deegaanka wax ku baratay sidoo kaleeto dhalinyaro kaleetoo jaamacada u aaday magaalada muqdisho kadibna deegaankii kusoo laabtay waxaa jira marka caqabado hortaagan dhalinyaradii oo ah marka qofka waxbarashadii uu dhammeeyo wuxuu ku haminaya inuu shaqo helo ma dhacdo boqolkiiba waxaan dhihi karnaa soddon ka mid ah shaqo heshay toddobaatan kaleeto waa shaqala-aan dhallinyarada waxbaratay ee deegaanka wax ku baratay taasna waxaa loo sababeyn karaa waxa ay tahay laba arrimood oo ah fursadaha shaqada ee deegaanka ka jiro oo yar waxaan wada ogsoonnahay oo wada dareensannahay badanaa dhallinyaradu meelaha ay ka shaqeeyaan waa ngos iyo goobo brefad ay dad leeyihiin waxaa meesha ka baxsan oo dhallinyarada fikirkeeda aansan weli aysan isa soo tusinin inay samaystaan shaqo abuur ayaga u khaasa oo qofku maadaama uu wax soo bartay waxa uu soo bartay maanta uu ka samayn kara shaqo abuur dhinaca kaleeta dhallinyarada ka tahriibaysa deegaanka ee yurub iyo america ee meelahaas aadaysa ee ayagoo ku sabeynaya inay jirto shaqo la-aan deegaankii ah ma ahan markay meelahaas tagaan laftirkeeda in shaqo waatanayo hoo la dhahayo laakiin waxay u baahan tahay qofku inuu dhabar adeego samro uu asagu raadiyo sidii uu asagoo magaaladiisii ku nool la nool qoyskiisa iyo faamilkiisa iyo caruurtiisa inuu helo shaqo ugu yaraan uu asagu gacantiisa ku samaysto ha noqoto inuu noqdo muruqmaal oo xamaali galo ha noqoto inuu samaysto waxyaabo kaleeta ee business oo ganacsiyo yaryar ah iyo waxyaabo la mid a laakiin marna ma u noqonayso dood iyo difaac dadkaygii iyo dalkaygii waxaan uga tegayaa shaqo la-aan adinka dhalinyaradiina waxbaratay hadda shaqeeya galkacyo ku nool intay isu tagteen si dhalinyarada fakarka ee tahriibka looga baajiyo talooyin ma siisaan oo fakara ma ku biirisaan hadda waxaa jira sanadkan gudihiisa waxaan rajeynayaa inay ahayd bishii sebtember ayaan rajeynaya inay ahayd bilowgeedii haddii aan khaldalen waxaa jirtay kulan dhalinyarada magaalada gaalkacyo ka dhacay ay isugu yimaadeen dhalinyarada waxbaratay ee markaas shaqeeya iyo kuwa aan shaqeyn ee ah job seekerska ah kulankaas waxaa looga wada hadlaya waxay ahayd sidee dhalinyarada deegaanka ee waxbaratay ay u sameyn karaan waxbarashada ay soo barteen bulshada dib uga faa'ideyn karaan naftoodana uga faa'iideyn karaan ma ahan keliya wax markaa soo baratid inaad hay-ad inta aadid ood c v kaysatid lagu qaato oad ka shaqaysaad waxaad sameyn kartaa iskuol ayaad bari kartaa bulshadii waxaad sameyn kartaa waxyaabo kaleetoo fara badan waxaa la istusiyo la isku dhiirigeliye marna inaysan munaasib ahayn inaad dalkaaga hooye ka hayaantid oo meel kale aadid aad u dhabar adeegtid fursadda way kusoo maraysaa markay kusoo martana aad ka faa'iidaysatid maxaa marka talooyin usoo jeediseen dhalinyaradii dhalinyaradii runtii dhowr qodob ay nala qaateen ayaa jiray oo ahayd ugu horeyn waxaan ka wada hadlaynaa waxay ahayd sidee shaqo abuur loo sameyn karaa adoo dalkaaga jooga waxaa la istusiya fursado badan oo ah in qofka haddii maanta shaqadii aad macalinaata tusaalahaan wax soo baratay education qofkaan soo bartay ina maanta aada meel kale wax ka fiirine aada iskuuladii deegaanka ku yaalay aada xataa sida inta ugu horeysa aad wax ka helaysid si tabarucaada aad kusii shaqaysa aad kusii shaqaysa xataa aad mararka qaar aad si free aad wax ku dhigtid oo dadka wax ugu faa'iidaysid marka bulshada aad isbarataan isfahantaan waad helaysaa beri ka maalin qofkaas waa macalin fiicanoo waa la yaqaanaa hebel boosashkaas ku fiican yahay ha loo qaataa la oranba waa laiskaa tusin oo lagu baahan waayo waxaa tahay tuul ay u baahan yihiin dadkii magaalada jooga oo isticmaalayaan
waxaa jira kacdoono badan oo dhalinyarada soomaalida ay hadda wado gaar ahaan marka la fiiriyo magaalada muqdisho iyo gobolada dhinaca maamulka puntland oo kale dhalinyaro badan isku tashi samaysid dadaallo xooganayso ay muujinayaan oo deegaanadoodii iyo dadkoodii ay ugu shaqeynayaan adinku ma mid caynkaasaa midda aada wadanaada
runtii waa isku jireen kulamada waxaa jira barnaamijyo badan oo dhalinyarada deegaanka waxbaratay ay qabtaan markii laga soo tago dhinacan shaqada iyo baagamudada dhalinyarta markii laga soo tago waxaa jira fikiro kale ay dhalinyartu sameeyaan ama ha shaqeeyeen qofka dhalinyarada amyuusan shaqeyn waxaa jira fikir ay ka midaysan yihiin oo isla qaateen oo ah sidii ay ku horumarin lahaayeen deegaankan ay ku nool yihiin waayo qofka biniaadanka ah markuu meesha uu ku nool yahay ay horumarsan tahay ayay noloshiisuna hormari kartaa waxaa jira dhaqdhaqaaqyo ay sameeyeen dhalinyaro aada u firfircoon oo run ahaantii ah sidee magaalada xataa markii laga hadlaayo shaqada waxaa ku jirta meesha waa inay amni leedahay waxaa jirta dhalinyaro ka qeyb qaadatay isdhexgalka magaalada oo aad arkaysa magaalada waxaa dhawaanahan ka dhacay barnaamij nabadeed oo isku baxa ay sameeyeen dhalinyarada lafdhabar u ahayd maamulka lama soo abaabulin odayaalka lama soo abaabulin waxaa soo abaabushay dhalinyaro isku tagtay oo barnaamijkaas ka dhiidhinaysa sidii magaaladooda horumarkooda ay uga shaqeyn lahaayeen waayo markii aad nabad haysatid wax walba waad helaysaa marka qeybahaas iyo qorshooyin badan oo kaleete ee mustaqbalka dhow iyo kan fog ah oo dhalinyarada u degsan waa jiraan waxaa jira ururo dhalinyareed oo fara badan sida ururka dhalinyarada isdhexgalka kan madasha cilmi baarista iyo ururo dhalinyaro kaleeto oo aada u fara badan oo arrimahaas u taagan sidoo kaleeto waxaad magaalada ka jira in xataa ay dhalinyarada ka qeyb qaadato bilicda magaalada oo dhinaca nadaafadda ha ahaato waxyaabahaasa ku jiray dhireentii magaalada ku jirto ayaan dhawey tala waday sidoo kaleete meelaha ilqabad kale magaalada si jardiimadu meelaha ay ku yaalaan oo kaleete dhalinyartu maalmo dhaweyta waxay ka wadaa awaabul ah in dib meelihii burburay loo dhiso loo rinjiyeeyo sidoo kale dhirtii in loo sameeyo waraabin iyo wax lamida ugu dambeyntii adoo ka faaideysanaya fursadan magaalada gaalkacyo dhalinyaradeeda ku nool gaar ahaan kuwa dhinaca maamulka galmudug ku nool oo inta badan shaqa la-aanta ah ee qaba dhaliilaha ah in dalku shaqa la-aan xoogana ee ka jirta sababtaasna ay uga tahriibayaan maxaad fari lahayd fariinta aan u diri lahaa waxay tahay waa hal mid oo ah qofka meesha rabtid ka imo soomaaliya tahay dalkaaga hooya meel kuu dhaanta ma leh dal aadan lahayn waa darinku joogay tiraahdaa soomaalidu midda lagaga baahan yahayna waxa ay tahay shalay markii aad dhalatay kortee barbaartay hooyii aaba ku garab istaageen ama qaraabo kaleeta iyo dad kaleeta ay kusoo qabteen ay kusoo gacan qabteen waxa wax laguu baraayo waxay ahayd inaad dalkaaga iyo dadkaaga anfacdid waxaan wada daraysanahay waxaa ku jira hal kudhig ay soomaalidu leedahay oo qofku markuu dhasho waa loo wada duceeyaa ducadaas waxaa ku jirta allaha kaa dhigay kii dalkiisa iyo dadkiisa anfacay marka ma ahan inaan noqono annagoo dhan dibad joog inaan wadaadno u wada hayaano meel dhallaan cidlaa ama waxyaabo cidlaa oo beenbeena ay ka muuqdaan ayaan dhihi karaa waxa aad leedahay ayaa wax ku qabsan kartaa waxaan fariin ku siin lahaa ama cod dheer ku dhihi lahaa dhammaan dhallinyarada waxba niyadjabiyaysan idinku noqonin baagamuudada aad maanta tahay waayo maantay qofka baagamuudada beri shaqa ayuu heli doonaa waxaa tahay mustaqbalkii soomaaliya waxaa tahay fyuujarkii soomaaliya waxaan wada ogsoonnahay in soomaaliya boqolkiiba toddobaatan iyo in ka badan ay yihiin dhallinyaro ma ahan marka inaan wada noqonno qurba joog oo dalkaaga aad beri ka noqotid qof kusoo gala baasaboor ajnabi ah ee fiise kale ku dhufsan yahay waa hagaag dhegaystayaal kaasi wuxuu ahaa axmed salaad oo ah wiil dhallinyara oo ka shaqaysta magaalada gaalkacyo waxa uu u waramayay wariyaha v o eda ee magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq haatana dhegaystayaal aynu jalleecno dhinaca iyo weliba kaalmihii heesaha ah waa amar alle uurkaad ku taalla iyo weliba fanaanka ciid jaamac batalaale
halistu abaro ilalaha tarenkiyo ku eka intinuga jacayli arimiyo edeg baanu galaye amarale uurkaad ku taalla amarale amarale oridaydi noqote amarale amarale ubad aayatiliyo amarale ubad aayatiliyo amarale udubkoodu raagaye amarale uurkaad ku taalla amarale amarale oridaydi noqote amarale amarale ubad aayatiliyo amarale ubad aayatiliyo amarale udubkoodu raagaaye ami waxaan joognaa runta lagu arooraa ruuxii ku aaminaa abbaa loo galaa oo aqaladula hooyida ami waxaanu joognaa runta lagu arooraa ruuxii ku aaminaa abbaa loo galaa oo aqaladula hooyida amarale uurkaad ku taalla amarale amarale oridaydi noqoto amarale amarale ubad aayatiliyo amarale ubad aayatiliyo amarale udubkoodu raagaaye amarale uurkaad ku taalla amarale amarale amar alleh uurkaad ku taallaa amar alleh ooridaydii noqotee amar alleh waa codka fanaanka ciid jaamac batalaale dhegaystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubno waxaad ku dhagaysanayseen idaacadda yada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a oo idinka imanaya washington haatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa la diyaara saaxiibka jamaal axmed cismaan oo haatanba stuudiya igu yeeliya
mahadsanid shirwac dhegaystayaal haddaan idin dulmarno kulamo ka tirsan champions liaga ayaa maanta ay berritoo la dhici doona gaar ahaan guruubyada kulamadii ugu dambeeyey ka mid a kulamada la dheelayo waxaana kooxuhu ay isku arki doonaan kulanka ugu soo horreeya ee maanta dhici doona gruupka e ayaa naadiga spartik moscow waxay la dheeli doontaa naadiga maribor halka sevilla oo sbain ka socotay la dheeli doonta naadiga liverpool gruupkan waxaa hogaaminaya naadiga liverpool oo afar kulamo ciyaartay iska leh siddeed dhibcood sevilla toddoba dhibcood ayay iska leedahay spartik moscowna shan dhibc ayay iska leedahay mariborna hal dhibc ayay iska leedahay sidoo kale gruupka f naadiga manchester city waxay la dheli doontaa naadiga dalka holland ee fenord s s c napoli waxay la ciyaari doontaa naadiga shakhtar donesk gruupkaasi naadiga manchester city ayaa hogaaminaysa oo afar kulamo ciyaarta iska leh labiyo toban dhibcood shakhtar donesk waxay leedahay sagaal dhibcood s s c napoli waxay leedahay saddex dhibcood feynoodna marna ma badin marna bareejo ma galan wax dhibca iskama lahan gruupka g waxaa besiktas ay la dheli doontaa f c borto halka monaco iyo naadiga rasen bol sports libsigna ay dheeli doonaan gruupkaasi naadiga kubadda cagta ee besiktas ayaa hogaaminaysa toban dhibc iska leh bortona lix dhibc ay iska leedahay naadiga rasen bol sports libsigna waxay leedahay afar dhibcood monaco laba dhibcood ay iska leedahay sidoo kale dhegaystayaal gruupkaasi markaaynu ka gudubno gruupka h naadiga kubadda cagta apple waxay la dheeli doontaa naadiga real madrid brusha dortmund iyo tottenham hosber ayaa sidoo kale ballansan tottenham ayaa gruupkaasi toban dhibco ku hogaaminaysa afar kulan oo ciyaartay real madridna toddoba dhibco ayay iska leedahay naadiga brusha dortmund iyo naadiga apple min laba dhibcood ayay iska leeyihiin waxaa sidoo kale maanta jiri doonaa maanta aan marka laga soo tago kulamadaasi champions leaga ee maanta dhacaya waxaa sidoo kale dhici doona kulamo kale oo isla champion leaga maalinta berita waxaana kooxuhu beri ay isku arki doonaan islamar ahaantaasina ay u dheli doonaan naadiga kubadda cagta ee
barcelona waxay la dheeli doontaa naadiga kubadda cagta ee yuventus halka sporting club de portugalna ay la dheeli doonta olombiacos roma iyo atletico madrid ayaa dheeli doona naadiga kharaabak fk waxay la dheeli doonta naadiga chelsea anderlecht iyo bayern munich ayaa dheeli doona paris saint germain celtic ayaa dheeli doona sidoo kale naadiga basel iyo manchester united waa wada ciyaari doonaan naadiga kubadda cagta c s k a moscow iyo benficana waa ay dheeli doonaan kulmadaasi oo kulmada brito la dhici doona xubinta ciyaaraa dhegaystayaal halkaas heenoj
xubintii ciyaaraha iyo weliba dhegaystayaal jamaal axmed cismaan oo inoo soo tabinayay haddaynu intaasi kaga soo gudubno gabagabadii idaacadda duhurnimo ayaynu ku sii siqaynaa haatanna aynu mar kale dibu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha waa heesta busayl iyo weliba khadrasinimo
waa tahay dhegeystayaal waan filayaa inaad ka wada hesheen heestaasi busayl ee fanaanada khadra silimo waxay gunaanad wahayd idaacaddeenii duhurnimo cabdixakiin maxamuud shirwac anigoo jamaal axmed cismaan iyo maxamed cabdisandheere oo isku duuban dhammaanteena waxaan kaga tegaynaa nabaadiino kula raabinaa